shaambadu waa mid ka mid ah wax soo saarka daryeela timaha iyo jirka sida caadiga ah waa wax dareere ah oo loo isticmaalo nadiifinta jirka timaha iyo waxaa kaloo lagu dhaqaa alaabta iyo weliba sidoo kale guryaha haddaba qaar ka mid a shaqaalaha ka howlgala xarunta iles shambo cambany oo ka mid a shirkadaha ku yaala magaalada tani kismaayo ayaa waxa ay nooga warbixiyeen qaabkaay u sameeyaan iyo waxyaabaha ay ka sameeyaan shaambada iyo weliba halka ay uga timaado waxyaabaha ay ku sameeyaan shaambada haddaba waa kuwan qaar ka mid a shaqaalaha iles shambo cambany oo la hadlay waama radio waxa ay ka hadleen waxyaabaha ay qabtaan iyo sida ay bulshada uga iibsadaan maxamed aadan mukhtaar ka tirsan iles shambo cambany una shaqeeyo gruubka ile shambo waxaan kusoo biray laba kusaal iyo tobanka waa horna ma aan u aqaanin balse laakiin ile shambo company iyada unbaa markaas ka barto markay hor leheedeen oo aheeday markay shaqaale meesha ka tirsan waa biyo unbaa u gegeen jiray wax unbaa u qaban jiray meesha unbaa wax ka barta haddana iyada unbaa u shaqeeyaa wallaahi bilaahi wax saas iguma qaadanin qof walba micni waxa la dadaala uu gaaraa laakiin anigu waa ku dadaalay waa ku tacdiyey waa ku mintiday kuleedii laba bil saddex bilood camal baa manciga ku dhex jiray marka dambena anagoo shaqada keligay laga dhexbaxay keligay wax walba qabsanaya aa arkay kiminkada waxaa kamid unkuraalka baashay dhahna marka ugu horeysa laga bilaabo ufacid costa soda m c c waa badan yihiin oo adi salti oo cusbada ee biyo intaas unbaa isticmaalnaa sida m c c oo kale waa haddii qofka gaarto jirkiisa caadiga guunaysaa waa la iska ilaaliya inta badan ufcdkani mani inta badan wax zaa-id maaha laakiin haddii golofis iyo waxaas markaas kugu jiraan kuleel yar unbaa dareemaysaa horta bahasha xoogeeda kenya dalka kenya nooga imaataa laakiin waxaa inta ka helnaa sidii cusbada iyo biyahoo kale iyo caagaga iyo markaas alaabta qalabka u isticmaalayna maana inta kale kiimikooyinka kale dhan dalka kenya ka imaadaan anaga ahaan laakiin maalintii waxaan soo saari karnaa adi boqol boqol toban shan boqol labaatan xab intaas maalintii maalinta subax shaqada subaxnimo aan galna waaye marka kalena toddobaata xab sideed xabunbaa soo saarnaa qof walba horta maanta hadaf uu leeyahay laakiin anigu waxaa rajeynayna micnihii kambanigan inuu kambani casri noqdo oo micnihii dalka soomaaliya si khaasatan jubbaland inaa meel walba aageyna baashan hadda micnihii tan lagu jirto ka bacdine steba steba haddaa dhahdeed micnihii meel anuu joogo meel saraa ka bilaaba wallaahi waa dhibaatadeeda leedahay marka steba step marka waxaan rajeynaynaa insha allah jubbaland oo dhan inaan kaafin karno bismillaah magacayga waa cabdifitaax aadan abdiraxmaan shirkadda aan ka howlgalna mise aan ka shaqeyna waa ilahi shambo company waa company anaga noo gooni ah oo anaga aan sameysanay shaambaan soo saarnaa shaambo noocyadeeda kala duwan sida shanlaha saddexlaha iyo callet ribar 2019kaa bilaabnay laba sanay shaqeynaysaa 19kii ilaa haddana si wacanay u shaqeynaysaa maasha allah waxaa ka mid ah kiimikooyin lix kiimiko waaye mid waa cusbo horta waa unkuraal unkuraalka u horeeya u v c gaa ku xiga cusbaa ku xigta waxaa ku xiga m c c baal yaroo m c c la dhaho waxaa kusii xiga baal la dhaho unkuraal saan kuu sheega unkuraal intaasaa isku darnaa waxayna nooga imaadaan kenya marka hore horta shaambada waxay ka imaan jirtay dalka kenya marka annaga waan aragnay shaambada isticmaalkeeda marka in bulshada u baahan taha aragnay marka waxaan micnihii aan fahanay shaambada in dalka loogu baahan yahay baahi baahi ee ka jirta dalka marka kenya laga keeni jiray marka hore annaga waxaan go-aansanay annagoo group ah in aan inta ku sameyno aan suuqa kismaayo u iibgeyno caqabado badan aan kala kulannaa baasha ma haysano maxaalahay mashiin aan ku sameyno gacan aan ku sameynaa marka caqabada koowaad aan kala kulanno waxaa waay gacan ku sameys waaye gacan aan ku sameynaa marka haddaan mashiin hasan lahayn waa inuu fududaan lahayd sameyskeeda laakiin gacan aan ku sameynaa caqabada koowaad aan kala kulannaa taa dhiirigelin badan aan ka aragnaa bulshada bulshada markay adoo wax wanaagsan haddii marka koow markaa soo saaraysid kuma ma rumaysanayaan shaambaan sameynaa markaa dhehaysid ilaa ay arkaan waa bulshada markay arkaanna way ku dhiirigelinayaan dhiirigelin badan aan kala kulannaa bulshada maasha allah
magacayga zahra mawliid maxamed shaambada waxaa igu dhiirigeliyey maadaama deegaankan waxyaaba in lagu soo kordhiyo shaambooyinka maxay naga soo gashaa wadamada kale naga soo gashaa maxaaslaan marka adika kheyraad inaad soo saari kartiin bal isku daya saas darteeda marka anaga ugu sameynaa shaambooyinka aqoon hor uma aana lahayn intan baa ku tababarte sidaas unbaa ku barte shaambooyinka sida loo soo saaro ilaa ay muddo adiga afar bil shan bil meelaha soo baranayo shaambada hadda soo saarnaa qalabkeedan dhankan kenya nooga imaataa alaabooyinka lagu sameeyo anaga cusbada iyo biyaha unbaa inta ka helnaa rinjiga alaabta kale qalabka dhan kenya noogu imaadaan wallaahi waxaan kula tari lahaa in ayaga nala fahmaan nala bartaan nala shaqeeyaan